Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool hooyooyin badan oo ka shaqeysta maqaayadaha yaryar ee ku yaala suuqa Daraawiishta. Waxa ay noloshooda ka maareeyaan karinta cunnooyinka kala duwan sida bariiska, baastada, muufada iyo canjeerada, iyagoo dadka qaar ay uga yimaadaan maqaayadaha halka qoysaska u dhow iyagana kasoo dalbadaan. Raxmaa Abuukar Isaaq oo ka mid ah hooyooyinka ka shaqeysta maqaayadaha ku yaala suuqa Daraawiishta ayaa raadiyo Beeruul uga warbixisay sida ay nolosheeda uga maareyso.
Ilaa lix caruur eh ayaa noloshooda ka maareeya waxbarashadooda biilkooda noloshooda kaleeto anaa hooyo aabbo intaba u waya sooma Caqabadaha aad kala kulantay muddadii aad suuqan ku jirtay bal wax nooga sheeg.
waxaa ka mid eh caqabadaha aan ugu xooggan oo kala kulanno adoo maanta oo dhan ku rafaadsanaaya dabkii hawshaadii lagu imaado badar isii lagu dhaho badarka dadka markaa siisid ama intii aad mashquulsan tahay ama haddii kaleeto bashqad bugaw lagu tuuro ama lagaala cararo hadalin labaatan jir ama labaatan shan jir oo kuu imaado badar kaa cunoo kaala cararo adiga qof haween aad tahay ma urdi kartid sooma marka caqabadahaas noogu xoog badan haa macaamiil badan waan leeyahay xaafadaha qaarkood ha layga soo dalbadaa ilaahay carri ilaahay layga imaadaa alxamdulilah meeshii daanyartaa ilaahay ii barakeeyo way ii barakaysan tahay noloshayda iyo ilaahay wuxuu iga siibo waan ka helaa alxamdulilah wallaahi waxay ugu duwan tahay qofka markuu qof saaxiib ciyaal ah uu yahay oo maqaayadna ay u furan tahay een, maqaayad sideeda bannaan bay ilmo koris waa maqaayad maqaayad weyn haddayna ahayn oo baar aho wax kasta lagu qabanay laakiin maqaayadayna maqaayado yaryara waahay nolosha ilmaha okay ku tah oo wax kaleeto uma baahanaysid noloshaada ha noqoto wax kasta ha noqoto alxamdulilah waa ka helnaa Qaar ka mid ah dadka ku xiran Raxmaa Abuukar ayaa bogaadiyey ganacsigeeda.
Een, waxaa ka mid ahaa macaamiisha raxma raxma waa gabar aad iyo aad u wanaagsan firfircoon dhanka shaqadeedana ku firfircoon Een, sidoo kaleetana waxaan ka mid ahay macaamiisha raxmo markasteed usoo laalaabato marar badan wax ka iibsatay cunno macaanay sameysaa allahuma baarik guryaada adoo joogtid ay ku keenaysaa cunnada waana wanaagsan tahay qofka inuu xirfad sameysto siduu uga maarmo dadka waa ku dhiirigelinaa inay husheeda halkaas kasii laba jibaarto waxay sameysaa cunnooyinka kala duwan ee muufada maraqa canjeerada cunnooyinkaas waa idilay sameysaa waana hol fududeys marka ka caajisto kaleeto inaa cunnada karisid inaa ka caajisto kaleeto soo dalban kartaa waana gabar ah, insha allah tabaaraka allah u firfircoon dhanka shaqadeeda Een, waxaa kastamer weyn u ahay oo yacni gurigeyga anigoo joogo dalabka la iigu keeno walaashee waxaa la yaabaayo ganacsigaaga ilaahay ha ku barakeeyo Waxaa jira hooyooyin badan oo cunnooyinka kariya iyagoo dakhliga kasoo gala ku maareeya noloshooda.